kulankan oo ahaa mid ballaaran ayaa wuxuu dhexmaray walaayadii islaamiga ah ee gado iyo sidoo kale jufada talxe oo ka tirsan qabiil weyne hasade waxaana kulankan gunaanaadkiisa loo qabtay munaasabad ballaaran oo ay kasoo qaybgaleen culimo mas-uuliyiin iyo waxgarad kulankan ayaa waxaa lagu gorafeeyey arrimo ay ka mid yihiin xurguf ka dhexaysay beesha talxe iyo sidoo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulankaas ayaana si wanaagsan loogu soo afjaray ugu horeyntii kulanka waxaa laga aqriyay bayaan soo koobaya waxa uu ku fadhiyay kulanka ujeedda heshiis dhex maray wilaayada islaamiga ee gado iyo beesha talxe oo ka tirsan beelweynta side kadib markay wilaayada islaamiga ahee gado ugu yeertay shir weyn beesha talxe gogolna u dhigtay deegaanka warguduudo oo ka tirsan degmada ceelcadde shirkaas oo socday muddo toddoba maalmood ah oo lagu qaatay duruus ama dowro sharci ah ayna barbar socdeen kulamo gaargaar ah kulankaas oo lagaga hadlahayey shaqaaqooyin soo noqnoqday oo ka dhacayay deegaanada ay beeshu degto sidaas awgeed waxaa ka soo baxay go'aanno muhiim ah waana sida tan kow beeshu waxay qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka si buuxda laba beeshu waxay beri ka tahay kana baraa'a qaadatay gaalada iyo gaaloraacyada sida murtadiinta saddex beeshu waxay ballan qaadaysaa inay la shaqaynayso wilaayada islaamiga ee gado si buuxda afar beeshu waxay qaadatay inay furato macaahid sharci ah sida ugu dhaqsaha badan shan beeshu waxay qaadatay sekada waajibka ah inay u bixinayso sidii sharciga ahayd lix sidoo kale waxay beeshu qaadatay deegaanada ay degto inaan murtadiin dambe lagu qarin doonin toddoba beeshu waxay qaadatay dadkii horay loogu soo eedeeyey iyo ciddii kale ee dib dambe loogu eedeeyo inay qariyeen murtadiinta wixii hadda ka dambeeya inay iyaga gaar ku tahay lagana soo ergeyn doonin sideed beeshu waxay ballan qaadaysaa ilaalinta deegaanka sida xaalufinta dhirta iyo waraha iyo tuulooyinka cusub intaas kadib qaar ka mida salaadiinta iyo waxgaradka beesha talxe ayaa waxay sheegeen inay oofinayaan waxyaabihii kulanka ay iskugu afgarteen iyaga iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana deegaanada ay ku sugan yihiin aanan garab lagu sii doonin shisheeyaha iyo soomaalida la shaqaysa beesha dhalxaya waxaa ku shiray dowladda islaamka shirkaas waa shir fog weyre aabbahayow hamoodina dowladda islaamka tii degmada baar dheer iyo tii gobolka bas inaan la shirin dowladda fiilada isugu xiran dowladda dhexe ilaa tii guud waaliwaaliyaad ilaa madaxweynaha naga islaamka allah xafido intaasaa shirka kulli nagala qayb gashay waxaan qaadanay ku dhaqanka shareecada islaamka waa haysanay laakiin si fiican inaanu qaadano dhammaan isu dhiibno lugahoo dhan la galno li'annu lugta inaanu kula jirin waxaan qaadanay inaan ka fogaanno waxa sharaftayada dilaya gabagabadii waaliga walaayadii islaamiga ah ee gado sheekh aadan sahal labuu turaab oo munaasabada ka hadlaya ayaa wuxuu la dardaarmay beesha talxe wuxuuna soo hadal qaaday loolanka maanta soomaaliya ka socda iyo cidda uu u dhexeeyo isagoona sheegay inay ka walaaye ahaan qaadanayaan waxay isku afgarteen beeshan khwaana filah marka arrinkaana inaan insha allahu tacaala aan tarkiisino qadiyadda saddexaad aan raba inaan abbaaro waxay tahay khwaana filah waxaa socda siraac inshaalayna waa sheegnay waxaa dagaalamaya waa masaajid iyo kiniisad waxaa la rabaa inaan baraarugno inaan arrinkaa ogaano ninkii hore ogaanay inuu ku camalfalo arrinkan uu dib u fiiriyo hiila muslimiintu idinka rabaan hiiladaa idinka rabaan waxa weeyaan cadow inaad sheegtaan cadow inaad ka leexataan inaydaan moogtay cadowga gacan siinin sidaad u sheegteen inaad baraaruga qaataan inaad mujaahidiinta garab istaagtaan inaad u hiilisaan waa walaalihiina oo moogtaha idinla dhashay oo muslimiina oo islaamnimadaad ku walaalowdeen oo kuwa imaaniya idinka dhaxaysa qaraabanimaa idinka dhaxaysa oo waxa weye waa soomaaliya soomaaliya waa wada qaraabo waxa weye diin baa idinka dhaxaysa hiilla idinka rabaan raggaa mujaahidiinta meelay joogaan hiilla idinka rabaan hiiladii laydinku lahaa islaamku idinku lahaa waa laydinka rabaa ikhwaana fillah haddaad magaalo ku jirtaan iyo haddaad baadiye joogtaan iyo haddaad tuulo joogto iyo haddaad jid ku taagan tahay intaba hiilaa laydinka rabaa hiiladii waa in laydinka arko warkaasina waa inuusan noqon war aynu afka ka nidhi keliya waa inuu ficil isu bedelo insha allahu tacaala si guud marka waxaan rabnaa qadiyadda iyadaa in lagu baraarugo naf in la bixiyo maal in la bixiyo hadalka in la hadlo odayaashu inay hadlaan walaayaadka islaamiga ah oo ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa sidaana kale mararka qaar ka dhaca kulamo u dhexeeya beelaha qaar ee soomaaliyeed iyo maamulada islaamiga ah waxaana kulankooda ka soo baxa natiijo wanaagsan oo ay isku afgartaan